ula wadaagna xaaladihii dalka ugu dambeeyey waxaan leeyahay dhammaan shacabka soomaaliyeed rabadaan kariim tobankii dhexaa lagu jiraa rabadaanku waa saddex tobnaad tobankii makfiradaa lagu jiraa tobankii raxmaddana way soo dhammaatay tobankii cidqu mina- cidqu- cidqu minannaarra waa noo soo socotaa oo dambe waxaana la ka baryaynaa inuu ilaahay raxmadna na siiyo makfirana na siiyo cidqu minannaarra naga dhigo noorta naga xoreeya waxaa ogtihiin walaalayaal dalka soomaaliya oo uun dal iska burbursanaa ilaa sagaashan iyo kowdii ahaa dowladnimada soomaaliya in dib loo soo unkay uun wixii ka dambeeyey labadii kun oy maalinba meel soo maraysay maalinba meel soo maraysay qorudhiib ku soo socotay maanta oo ay tahay labada kun iyo labaatan iyo kowdana inay dib ugu laabatay sagaashan iyo kowdii wax u dhaqanced waxa dib u celinayaana uu yahay wiil yar oo wakhtigii dalkan lagu kala tegey wax badan aan ka ogeyn dhibtii dalkan loo soo kabtayna wax badan aan ka ogeyn awalan waxaan rabaa inaan cambaareeyo maalimihii la soo dhaafay wixii magaalada muqdisho ka dhacay oo ugu horrayso madaxdii la weeraray ee musharaxiintaha oo ugu horrayso hooyooyinkii qaxay ee masaakiintaha ee guryahooda laga qaxiyey ay ugu horrayso ciidamadii qaranka oo labadoodii qar- ciidankii qaranka oo la iska horkeenay oo ciidankii qaranka la kala jebiyey intaba waan cambaaraynayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee diidday labada sane ee xaaraantaa ee maxaa cabdulaahi farmaajo iyo konton iyo toddoba xildhibaan iyo guddoonkoodu ku ansaxsadeen abriil labiyo tobankeedii magaalada muqdisho oo wax jira aansan ahayn waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed baaq halkaan uga diro khaasatan ummadda muqdisho ku nool inaan baaq u diro gobolka banaadir dhibta haysata inaan qaxno innagaa sababu ah haddaan diidnay inaan muujinno kunsaynkeenna iyo dhibaatadeenna waa inay dhacdaa in innaga layna dhibaateeyo konton iyo toddobadii konton iyo toddoba xildhibaan ayaa magaalada muqdisho dhibaato geliyey iyo saddex guddoon iyo madaxweyne wakhtigiisu dhammaaday ayaa magaalada Muqdisho- muqdisho dhibaato geliyey saa wada ogsoontihiin wax loo dulqaadan karo ama wax la yeeli karo ma ciidankii qaranka waxaa kala jebiyey konton iyo saddex konton iyo toddoba xildhibaan waxaa wax farxad la ama wuxuu ahaayey wax aad loogu farxo ah ama wax muxuu ahaaye lasoo dhoweeye ah shalay waxay ku dhaqaaqeen labada maamul goboleed maamul goboleedka oo galmudug madaxweynihiisa qoorqoor iyo maamul goboleedka hirshabeelle ninka la yidhaahdo cali guudlaawe aad ayaan u soo dhoweynayaa waxaan kaloon aad u soo dhoweynayaa baaqii ra-iisul wasaaraha iyo taageeradii uu madaxda ku taageeray waxaan kaloon aad u soo dhoweynayaa madaxdii ka horreysay maamul goboleedyadii ka horreysay oo extensionka diidanaa sida puntland iyo jubbaland iyo qof kasta oo soomaaliya oo extensionka xaaraanta ee cabdilshadeeyaha diiday waxaan rabaa shacabka muqdisho inaa u sheego haddii maalin kasta dusheenna intay isku qabsadaan dad siyaasiyiina aan aamusnaanno oo aynaa qayixin inagu waxaan rabno dhibtu innaga inagu dhacaysa waxa qaxaya waa innaga waxa dhimanaya waa innaga waxa hoogaya waa innaga waxa jidadka ku- waxa jidadka muxuu ahaya daadsanaanaya waa innaga ee hoogoodii ka guuraaya ma rabno anagu extension waxaan u malaynayaa marar badan ayaa saxaafadda iga aragteen mar raba ma taageerayo extension labadii sana ee farmaajo xoog ahaa ee uu samaystay wax la taageero maaha qof kasta oo diidayna waan uga mahadcelinaynaa qof kasta oo soomaali ah oo ama niyadda ka diiday ama codkiisa ka diiday ama qoraal ku diiday waxaan leenahay waa mahadsanta hadda xaggee maraysaa waxay maraysaa madaxweynihii ayaa markuu arkay ra'iisul- ra'iisul wasaarihii oo qaranka badbaadinaya maamul goboleedyadii oo qaranka badbaadinaya ayuu isagii wuxuu rabaa qaranka inuu baabiyo maalinka sabtida maalinka sabtida waa ogtihiin dhibta dalka waxaa geliyay konton iyo toddoba xildhibaanay ahaayeen oo abriil labiyo tobankeedii go-aan extensiona qaadatay mar labaadee waxay rabaan dhib inay geliyaan maalinta sabtida ah ee inagu soo aadan ma jirto ma dhacayso maalinkaa waxaan u sheegaa xildhibaanada fashilmay ee aan rajo ka qabin mar dambe in la soo doorto ee raba inay muqdisho dumiyaan inaysan muqdisho dumin karin iyo guddoonkooda waxaan baaq u dirayaa mursal muudey iyo cawad oo go'aankoodu yahay muqdisho inay dudo waxaan inii ballan qaadayaa maalinka sabtida haddaad isku daydaan inaad isu timaadaan inay shacabka muqdisho ee toddobada milyana soo kici doonaan ininka iyo konton iyo toddobadiina xildhibaan iyo ninkaa timaha samaystay wakhtigiisu dhammaadee farmaajo la dhahaba in laynagu gubi doono xarunta baarlamaanka shacabka muqdisho way soo kici doonaan maalinka sabtida mana ogolaanayaan wax dambe oo baarlamaanku xaaraana muqdisho dhexdeedana ka sameeyaan wax dambe oo xaaraana golaha baarlamaanka waa la xiraa waa inay baaqaas waxaan u dirayaa ciidanka badbaado qaran waa inay xiraan xarunta baarlamaanka xarunta baarlamaanka waxaa la furi karaa markii baarlamaan cusub oo xalaal lasoo doorto inta ka horaysa baarlamaan ma jiro wakhtigoodii wuu dhammaaday loogamana baahno fawdo muqdisho haddaba islaamihii qaylinayay iyo qaaqlayaalkii kale ee ku soo fashilmay nolosha een ilmahoodii meel ku sheegin een dadkoodii meel ku sheegin inay annagana barakiciyaan waxaan ogolaan doona ma maalinka sabtida ah habeenka sabtida ah bannaanbaxaa bilaaban doona wuxuuna socon doonaa ilaa duhurka dambe ee sabtida habeenka jimcaha baxaysa ee sabtidu soo gelayso bannaan- bannaanbaxu bilaabana ciidanka badbaado qaranaa amniga sugaaya annaga aynu hormarayna xarunta baarlamaanka la isuguma tegi karo mar labaad konton iyo toddobada xildhibaan iskuguma tegi karaan xarunta baarlamaanka hadday isku dayaan inay isugu tagaan mas-uuliyadda iyagaa qaadaya wixii meesha ka dhaco kon toddobada milyan ee muqdisho way soo kacayaan ma qaxayna annagu annagaa soo baxayna ma cararayno waa soo baxaynaa kontonkiina iyo saddexda gaangisay muudey iyo muxuu ahaa ii sheeg iyo mursal iyo ninkaan timaha beertay saddexdooda iyo intooda waxaan ku gubi doonaa guriga baarlamaanka annagaana dib u dhisan doona taas waa midda waxaan leehay ra-iisul wasaaraha qaranka go'aan geesinimalaad qaadatay dib ha uga laabanin hana jileecna ha muujinin caawa waa inaad saddexda taliye ee farmaajo gacmihiisa ku samaystay taliyaha nabad sugidda ninkan fahad yaasiin la dhaho abu camaar ee gaangiska ee shabaabka isagana waa in caawa xilka laga qaada magaalada muqdisho ninka duminaya waa fahad yaasiin i don't care inuu ka soo dhaho habar khadiijo ilmaheenuuna qaxaan waxaan raalli ka ahaan doona ma farmaajona uu dhaho i don't care waxaa dhici doonta inaan guryahooda ugu gallo iyagana aan ka diidno waxa ay muqdisho ku samaynayaan ma jeclin colaadda ma iclaaminayno colaad ma nihi fitna wadayaal se ma oggolaan karo maalin kasta hooyooyinkeen iyo carruurteennii iyo walaaladeen iyo magaaladanadii oo gubahaysa maalin kasta ma daawan karo cid aan ka aqbalayna muqdisho inay gubatana ma jirto baaqaygu ra-iisul wasaare go'aan qaado abuu camaar caawa laga bilaabo taliya nabad sugud kama ahaan doono muqdisho ha la gaarsiiyo awdawaa wuu diiday dastuurku inuu ilaaliyo ciidanka qaranka ee badbaado qaran ee dastuurka u taagan inay ilaaliyaan taliyaha u noqdo ina farmaajana ha iskaga soo agtago farxaan qaroole waxaan leeyahay taliyaha booliiska gobolka banaadir hataa waxa qaxaya waa hooyada iyo walaalada iyo dadkaagii waxa qaxinayana waa madaxweyne wakhtigiisii dhammaaday oo extension raba oo xaaraam raba inuu ku sii joogo madaxtooyada soomaaliya ha ugu hiilinin dadkaaga ha ka hiilinin soo raaca dadkiinna dadkiinna soo raaca ra-iisul wasaaraha qaranka qoorqoor guudlaawe madaxweynaha puntland iyo jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeedna waxaa ugu baaqayaa samata bixinta magaalada muqdisho inay ka qaataan qaybtooda waxaan ku celcelinayaa warkayga maalinka sabtida aha hadday isku dayaan konton iyo toddobadii xildhibaan ee saaqidiinta ah ee nolosha ku farsilmay ee faashilil xayaa ahaa inay intay isku yimaadaan mar labaad wax dhib ku ah magaalada muqdisho xarunta baarlamaanka soomaaliya ay ka iclaami ku talagalaan inay ka iclaamiyaan mursalow mursalow waa diiday waano maalinkaasee shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool iyo adiga kuu tahay farmaajo waa diiday waano waad isdhegatiraysaa xalay oon islahayn ummadduu gees ka raacaa waxaad iclaamisay dagaal cidna kama caqli badnid cidna kama aqoon badnid cidna kama dadannimo badnid sanduuq cod lagu guray ayaan ku aqbalay inaad madaxweyne noqoto waa diiday inaad arrintii ku soo celiso waxaan aqbali doonna maaha waxaan qaadan doonna maaha waxaan yeelayna maaha bannaanbaxa sabtida bilowday waxaa lagu xorayn doonaa magaalada muqdisho maalinta sabtida ana baarlamaan fadhiisan karoo muqdisho fadhiisan karaa ma jiro ciidamada qaranku waa mahadsan yihiin taliyaha booli- ciidamada booliiska waa mahadsan yihiin militarigu waa mahadsan yihiin mula- booliisku waa mahadsan yihiin dhammaan ciidamada qa- ciidamada ciidamada qaranka ee qalabka sida waa u mahad celinayaa go'aankii geesinimada lahaa ay uga hor imaadeen ficilkii xaaraanta ah ee extensionka ah ay ku fashileen ra-iisul wasaare go'aan qaado geesinimo leh inta aan adig go'aan lagugu kor qaadanin sabtida intaa la gaarin aduu go'aan qaado waa mahadsantihin asalaam waxaa halkan maanta u soo istaagnay inaan ka hadalno arrimo dhowra ay ka mid yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada ay soo martay isbuucan iyo khudbaddii een, sida hadda inta laga sheegaba ahayd khudbaddii ka daadanaya uu akhriyey xalay maxamed cabdulaahi farmaajo arrimahaasaan rabnaa inaan ka hadalno waxaa kaloo rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqno in bannaanbax weyn oo looga soo horjeedo een, keligitaliska keligiis ku noqda filla soomaaliya in aan qaban doonno uu ka dhici doono maalinta hadduu ilaahay yidhaahdo jimcaha ah habeenka sabtiga soo gelayo intaas kadib waxaan ummadda soomaaliyeed la wadaagaynaa magaaladan mushkiladda ka taagan iyo isfahamwaaga ka taagan ee xagga siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka waan ka dharagsannahay waxaa sabab u ah madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday oo aan ugu soo sabarnay afartii sano oo mandatetka haystay dhibaatada iyo hadimada uu noo geystay maanta waxay taagan tahay baarlamaan wakhtigiisa dhammaaday ayaa ii kordhiyey qasab ayaad idin- idinkaga dhigayaa waana qaadanaysaan laba sano ayaana si xooga idinku xukumayaa arrintaas haddii aan nahay musharaxiinta iyo golaha badbaadada qaranka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadooda waa ka soo horjeesanay waana ka dhidhinay ilaahay mahaddiis beesha caalamkana way nagu raacday qaybaheeda kala duwan extensionkaas labada sano ee sida sharci darrada oo baarlamaanka wakhtigiisu dhammaado uu ku sameeyena waa laga soo wada horjeestay arrintaas markii culays badan lagu saaray maxamed cabdulaahi farmaajo waxuu ku qaadan waayey wuuna tanaasuli waayey shacabka soomaaliyeedna wuu u dhimro waayey intaas kadib ciidanka qalabka sida ee sharafta leh gaar ahaan ciidanka milatariga ayaa aaggii iyo furamihii iyo hooshii qaranka u hayeen ka soo baxay ayagoo diidan muddo kororsiga ciidankaasna waxaan leenahay waa ciidan badbaado qaran waana u mahad celinaynaa waana garab taagannahay haddii aan nahay aqoon-yahankii gobolka banaadir iyo dhammaan musharaxiinteenna iyo inta waxgarato oo arrinta iyo horumarka soomaaliya ka damqanaysa Een, ciidanka sidaa ka warhaysaan ayaga ayay ka soo baxeen magaalada ayay soo galeen een, ayagoo ciidan qaran ah uu ka soo horjeedo muddo kororsiga uu samaysta farmaajo waana uga mahad celinaynaa waxaana cod dheer ku leenahay waa ku garab taagannahay sidoo kale waxaa ku baaqaynaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan dal iyo dibad meel kastay joogaan gaar ahaan shacabka gobolka banaadir ganacsatadooda waxaan leenahay een, cashuurta aa hadda siinaysaan madaxweynaha wakhtigiisu dhammaada ee imanka digteetarka u xuub siibtay waxaa xaq u leh inaad ku bixisaan oo aad ku dhiirigelisaan ciidanka badbaadada ciidankaasoo u taagan inay ka soo horjeestaan muddo kororsiga in ay qaranka iyo dastuurka iyo federaalismkana ay badbaadiyaan taas ayaa idinku dhiirigelinaynaa annagana itaalkeena inta uu la egyahay waa la- waa la garab taagannahay Een, waana ciidan qaran maantana wakhtigii loo baahnaa ayuu ku soo aaday inay dalkooda badbaadiyaan ah waxaan maqli jirnay ciidan ayaa dal afgembiyey oo dal qarribay oo dictator u gacan geliyey waa ilaahay mahaddiis ciidankeena sharaf ali ayay leeyihiin maanta waxay dalka ka badbaadiyeen taa beddelkeeda dictator dalkeena ku soo duulay ayay ka diideen dictatornimadiisa iyo muddokororsiga sharci darrada ah taariikhda ayayna baal dahaba ka galeen taariikhda ayaana xusi doonto qof kastoo waxgarata oo soomaaliyana abaal ayay uga hay- uga hay doontaa saraakiisha ciidankaas hogaaminaysa waxaana leeyahay howl fiican baa haysaan wakhtiga loo baahnaay baa imaateen howshiinna ha ka niya jabina annagana waa idinla garab taagannahay dowladnimadana shacabka soomaaliyeed ayaa iska leh shacabka soomaaliyeed ayaana howl u haysaan waxayna shacabka soomaaliyeed ay ku qalbi qawowsanayaan sida dictatorka uga hor imaateen intaas ayaa uga gudbaya arrimaha ciidanka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeedow gaar ahaan shacabka gobolka banaadir walaalayaal soo baxa een, waa arkayseen madaxweynihii hogaamiye kooxeedka ahaa ee wakhtigiisu dhammaaday waxa uu xalay ku hadlay wuxuu xalay ku hadlay mareen habaabin wuxuu xalay si fiican u qirtay inuusan doorasho iyo heshiis ogoleen wuxuu xalay noo sheegay inuu raadinayo jid kaluu ku maran habaabiyo siyaasadda iyo doorashooyinka soomaaliya waxaan rabnaa annagoo arrintaas ka soo horjeedno oo ka dhiidhinaynaa in aan soo baxno oo aan ka bannaan baxno khudbaddii macnodarrada ahayd oo qaab loo fasira la waayey oo xalay miidiyaha ka sii daayey waxaan ku baaqaynaa bannaanbax weyn inaad iskugu soo baxdaan maalinta jimcaha habeenka maalinta jimcaha markii la afuro kadib habeenka sabtiga soo gelaya hadduu ilaahay yidhaahdo bannaanbixii habeen hore la dhiga midka weyn inaan dhigno oo dee baalkii aan ku muujino shucuubteena ah farmaajo siduu wax ku wado marka horena wax ku wada haddana wax ku wada inaan ka soo horjeedno taas ayaa idinkugu baaqaynaa dhallinyarada qaybaheeda kala duwanaa ugu baaqaynaa odayaasha dhaqanka ugu baaqaynaa haweenweynaha gobolka banaadir ugu baaqaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa kaloo rabnaa inaan halkan ka sheegno oo aan muhiimad gaara inoo leh tillaabadii xalay ay qaadeen madaxweynayaasha hirshabeelle iyo galmudug ee muddokororsiga sharci darrada ku diideen madaxweyne cali guudlaawe iyo madaxweyne qoorqoor mahad ballaaran ayaa idiin soo jeedinaynaa go'aanka aad qaadateen iyo deegaanka iyo shacbiyadda rabitaankooda sida aad ugu raacdeen waxaa kaloo halkan uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble siduu asigana u taageeray go-aankii ay gaareen maamuladaas sida uu xalay u dhiirigeliyey in dalkan ay doorasho ka dhacdo ra-iisul wasaaru annagana waa kugu- waana ku- kugu garab taagannahay nabadda ayaan kaala shaqaynaynaa horumarka dalka iyo arrimaha doorashooyinka kaala shaqaynaynaa Een, hadalkaagu wuu nagu weyn yahay ra-iisul wasaare waxaa kaa codsanaynaa arrinta doorashada inaad dhabarka u radatid oo aadan ku hallaynin madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maanta adigaa sharciyadda iska leh xukuumaddaada ayaa u aqoonsannahay inay tahay tii xilgaarsiinta doorkaaga qaado haddii aad doorkaada qaadatidna siyaasiyiinta iyo musharaxiinta iyo shacabka gobolka banaadir iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna way ku garab taagan yihiin wayna kaala shaqaynayaan amniga arrimaha doorashooyinka dhaqaalaha dhan kasta waa lagala shaqaynaa waxaan kaa codsanaynaa inaa mas-uuliyaddaada qaadid tillaabada xale aa qaadday inaa hore u soo wadid aad- aadan ka noqoninna waa kaa codsanaynaa garabkaaga ayaa taagannahay in badan ayaa kaa sugayna inaad tillaabo tan oo kala qaatay laakiin soomaalidu waxay tidhahdaa amuure wakhtigeeday falantaa haddii xale ay ku soo aaday waan bogaadinaynaa sideedaba guulaha la gaarayo iyo horumarka la gaarayo waxaa u sabab ah een, fahamka iyo isku duubnida sida aan u fahanno arrimaha doorashada iyo demo- dimuqraadiyadda fadlan ra-iisul wasaare meesha xale aa ka bilowday ka dhammaystir teendhada adiga ku noqo go-aanka doorashada adiga gaar maamul goboleedyada saaxiibadaa u yeero dalka doorasho u jihey saaxiibkaa farmaajo hadduu tartamayana ha yimaado haddii kale fursad ayaa siinaynaa madaxayga ayaa ku dhaafina ha iskaga taga dalka taas ayaa u soo jeedinaynaa waxaan mar kale u mahad celinaynaa madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle iyo madaxweynayaashii ka horreeyey ee in badan difaacaya dimuqraadiyadda iyo tubta doorsan ee doorashada ee puntland iyo jubbaland sidoo kale waxaan ugu maqaalay inay taageertay dowlad goboleedka koonfur galbeed ayagana waa ku bogaadinaynaa waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay muuqafkooda inta hadda laga sheegaya ay ka sii xoojiyaan ee soomaali ee wax la qaybsadaan nabadda soomaaliyeedna ay ka shaqeeyaan mar kale waxaan cod dheer ku leenahay haddii taas aan sidaan uga gudbo walaalayaal habeenkaas aan sheegnay bannaanbaxa u soo baxa si nabada ku soo baxa amnigiina waxaa sugaya ciidanka milatariga soomaaliyeed ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho ee qaranka iyo bahalkii dastuurka iyo dimuqraadiyadda badbaadinaya waxba ha cabsanina markii la afuro kadib ilaa habeenkii saqdi dhaxa waxaan rabnaa isgoysyada magaalada muqdisho dhan inaan bannaanbaxaas ka dhigno walaalayaal soo dhowaada sidaasaa idinku dhiirigelinaynaa annagana sidaa nooga barateen waxaa mar kasta rol model idinkugu nahay inaan jidka dimuqraadiyadda idin tusno bannaanbaxa inuu sax yahay oo dastuurka qaba aa idiin sheegno aa idin horkacno oo idinku dhiirigelino sidaa nooga barateen ayaa diyaar idinkugu nahay